ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhagaysanaysaan muslimiinta ku nool daafaha caalamka waxaa maanta intooda badan ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfitriga magaalooyinka soomaalida ayaa si nabadgelyo ah intooda badan looga ciiday haddaba sida muqdisho looga ciiday waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
masaajidda qarqabaha iyo garoomada ayaa laga oga salaada ciidda dadka ayaa iskugu soo baxa wadooyinka muqdisho masjidka isbaahaysiga islaamka ayaa ka mida meelaha dadku ay ku dukadeen salaada waxaana ku weheliya guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare khayre boqolaalka dadweynee salaada ku oga isbaahaysiga waxay u badnaayeen dhallinyaro waxayna qaarkood dareenka farxadda ay la wadaageen v o a maasha allah aad iyo aada u faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo maasha allah waxaan kusoo ciidaystay madiino waxaan kusoo dugtay isbaasiga maasha allah aad iyo aadaan u faraxsanaa waa maalin aad iyo aad u farxad badan ciidilkalna way iiga duwan tahay maasha allah dadweynaha dhan waxaan leeyahay ku laca maantum biqee inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan naleeraan ka imaaday haa maasha allah farxad awgeeda inta ugu soo ciidaysay aniga kalka ugu soo dugtay maasha allah dhammaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku laca maantum biqee cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo salaada kadib aan weydiiyey ciidda maanta ayaa ii sheegay shacabkii waa ujeedaa sida isugu dhex jiro waxaa waaye wadankii waa soo hagaagaya alxamdulilah dadka waa faraxsan yihiin maxaana dhihi jiray waa lasoo soonnaa soddon maalin si farxad laaan ku afurnay maciideyna waxaana geenaynaa ilaa sonkana naga aqbalo dalaalihi in diidan ilaahay noogu dhigo midii albaabada kushi nabadda horumarka waddankan u furi lahayd dadka soomaaliya qulubtooda iska soo dumi lahayd dadka soomaaliya dad walaalaan ka dhigi lahayd wiil dhallinyaro ah oo rajadiisu ahayd mid sarraysa ayaa u sheegay v o a inay leeyihiin dal iyo dad balse muhiimay tahay inay helaan madax wanaagsan magaceyga waa cabdinaasir maxamed axmed waxaan waxaa ka imaaday ibn wasiir sheeka isbeesiga aa ujeedtay islaamka ama hadda soo dugtay intaan islaam eh oo imaaday alxamdulilah waxaana ku sugnaa dalkii hooye waxaana u duganayaa dadkii soomaaliya aad iyo aad u faraxsanaa idan waxaan rajeynayaa dadka soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba inay aad aad u wanaagsanaadaan markaas waxaa yeele waddan fiican haysanaa dad fiican haysanaa laakiin dadka oo meeshaan ugu tareeyo dad soomaaliya in dad wanaagsan noqdaan aan rajeynayaa ila dadka shacabka waa dad fiican boqolkiiba boqol laakiin dadkan ugu tareeya dalka soomaaliya oo xunka ka haayaan oo gobolada iyo dhan meel walba xunka ka haayaan ha ahaato dadka sare ha ahaato dadka hoose dad lilaahi inay noqdaan aad u faraxsanahay insha allah saas aan rajeynayaa dad dad wanaagsan inay noqdaan oo daacadda dadka ugu dhaqmaan xilligan muqdisho waxay u muuqataa mid kala bariday oo war iyo wacaan aan isku haynin haddii dadka qaarkiis ay ciideen carruurtooda ay cibsiiyeen haddana waxaa jira kuwo aan guryaha ka soo bixin ciidda maantana maqal ay ku tahay badro waa hooyo haysata sideed carruur ah waxaan taga jaamka darwiish ay degan tahay ciidda war umaysan haynin balse waxay meeranaysaa caadada carruurteeda jaamka darwiish wuxuu dacalka ku hayaa harunta ay fadhiisaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale aan ka fogeyn aqalka talada looga arrimiya filla soomaaliya balse iskama war hayaan waxayna u muuqataa laba barida kala warla cabdulqaadir okay v o a aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir magaalada hargeysana dadku waxay si weyn u dabaaldegeen maanta munaasabadda ciidulfitriga sida warbixintan ay ku faahfaahinayso sagaal mustafa xasan fanaan dadweyne ah ayaa ilaa iyo xalay usii dabaaldegayay munaasabadda ciidda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay tukashada salaada ciidulfitriga waxaan isku dardaaraynaa oo inagu u baahan tahay oo inagu wada baahan tahay waxnabada nabadana waxaa kool ka ah in sidii ilaahaydu qofka naftislaana ku jiran gardaro iyo bareer in dembiyaha lasoo qabtooda isugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu u qodeeye la mariyo halkani waa goob ka mid a goobaha ay caruurtu isugu yimaadaan islamarkaasina ay kusoo bandhigaan farxadahooda kala gedisan munaasabada ciidda awgeed haddaba qaar ka mida waalidiinta caruurta dhalay iyo weliba caruurtii iyagu ciidayay ayaan wax ka weydiinay dareenkooda wallaahi walaala dareenkayga maanta ma qiyaasi karayo inaba caadi maaha because familigaygii baan nabad kula ciidaya maxay hayday rabadaanti baa noo dhammaatay waa farxad wallaahi waxaan yimi halkan aan ciyaalkayga kula ciido aan ciyaalkayga madadaalo yar xoogaa siiyo
hooyooyinka walaalay manta
runtii berigii hore daadu leexayr meel lagu xidho carruurta ma heli jirin beri garan ay waalidka iskaga mashquuliyaan carruurta in carruurtii lasoo wareejiyo familiogeeya mooyaane laakiin hadda meel ay aad u ballaadhan oo ay belegaranada oo dhan haddii aan ka hadlo waalidkii ay ku kulmaan carruurtii ay ku kulmaan maanta waa maalin wanaagsan waa maalin ciida waa maalin farxada waxaan salaamayaa dhammaan ehelka asxaabta inta maqalkayga iyo muuqaalkaygaba garanaysa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay acmaashii wanaagsaneed ha naga aqbalo ee soddonkii rabadaanka u soonaynay ilaahay insha allah bisha bisheeda kale khayr iyo nabad iyo basbash iyo barwaaqo iyo caafimaad ha noo gaarsiiyo sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa كدعام وأنتم بخير
magaalada xeebta ee boosaasana waxaa laga xusay ciidda sida ay faadumo yaasiin ku soo warramayso
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد halkani waa garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ay salaada ciidulfidriga ay ku tukanayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan tukashadii salaada kadib yuusuf maxamed wacays dhado iyo taliyaha ciidanka booliiska puntland genaraal muxiidiin axmed muuse waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsan amniga iyagoo dhaliil u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso laakiin reer boosood waxaan u sheegayaa inaydinaan amni aada nagala shaqayseen oo buurani uusan jirin cidda la laayaa waxa weeye waa ciidanka waa madaxda dawladda ganacsatooya haddeer waaba isxambaarteen moodmoodayaayo waxba iskuma haysaan waxay noqonaysaa marka inaynu kala tashanno waa la dagaalamaynaa dhowaanna wax badan waxaanu hayno waa soo bandhigaynaa dadka kow guryahalaanuuna ka bilaabayna waa soo qaaban waa soo qabanayna hadda meelaanu noo qaadaanu weyn dadka guryaha leh waa soo qaabanayna waa isku dembi dhinaca kale dareenka dadweynaha kala gedisan ee u damashaadaya maalinta ciidulfidriga oo ay v o a la kulantay ayaa waxaa jawgoodu ahaa sida tan
asalaamu calayka anashuura boosaaso nin magaca waxa la daasahelo ficiid hooyada waxaa joogtata boosaaso hooyaday maxaa tahay boosaaso joogta darahaan puntland aabaha wuxuu joogaa muqdisho gaar ahaan soomaaliya marka heesta ciidka inii qalaya diyaar waa inii ahay ciida ciida cashiyo dariso naara ciida caafiya iyo wanaagsan u ciida
بسم الله الرحمن الرحيم مقع محمد موسى ونقص السلام يا مقالة بوصاصو waxaan leeyahay farxad ku ciyo kullu caam wa antum bilkhayr dhammaantiin waxaan ka salaamayaa waalidkay iyo asxaabtay kullin dhammaantu muslimiinta oo dhan وياهاتي مانتا si wanaagsan u ciida anigoo ah magaceega binta abuukar maxamed waxaan salaamaya halkaan ka salaamaya ummadda nabi maxamed meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba maasha allah tabaarak allah sana joog siyaaro joog ilaahi naga dhigo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maasha allah tabaarak allah dhammaantiin waa idin salaamay inta jirin ilaahay ha caafiyo inta daran muraadkooda allah u sahlo waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa eebayaalkeyga iyo adeerkeyga ku nool duwaay iyo iyo kanada iyo caruurtooda wadooyinka magaalada boosaaso ayaa saaka waa berigii waxaa lagu arkayey ciidamo ammaanka si weyn u sugaya iyadoo dadweynuhuna ay ku guda jireen isdhaafsiga salaanta iyo ismarxabaynta munaasabada ciidulfidriga faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kale qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb gurceel xeraale balambale iyo meelo kale ayaan laga ciidan laakiin magaalooyinka kale ee galmudug ayaa munaasabada ciida maanta ka qabsoontay sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee gaalkahayo cabdiwaaxid macalin isxaaq qaybo ka mida degmooyinka gobolada mudug iyo galgaduud ayaa maanta laga ciiday iyadoo dadka qaarna ay u ahayd maalin ramadaan ah kuwa oo mas-uuliyiinta deegaanadaasi ay dadka u sheegeen in maalinka beriya ay u tahay maalinkii koowaad ee ciidulfidriga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi carabey oo v o a la soo xiriiray isaga oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa ummadda muslimiinta ugu hambaliyeeyey bilashada bisha shawaal kullu caam wa antum khayr runtii ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogto ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan uga hambalyeynaynaa ciidda soonfureed oo runtii dhalatay maanta oo bisha ay kow tahay soonfur runtii waa aad aad iyo aad loogu farxo waxaan leenahay meel walba waa joogtaan ku ciida barwaaho iyo baraare ay maaragtay habeenka aqbalo soonkii iyo salaatii iyo maaragtay taraawiixda u taagneedeen intaba allah idinka aqbalaan leenahay meel walba waa joogtaan agaasimaha wasaaradda dhalinyarada galmudug cumar cabdi maxamed guure ayaa dhalinyarada gobolka ku booriyey ka shaqaynta amniga gobolka si gaar ah dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo aad baan ugu faraxsanaa runtii maanta in laisku soo baxay si wanaagsan oo isla ciidahayaan dhalinyarada ayagoo muujinahay farxadda maalinta ciidda ciidiid maxamed cali xasan guddoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug dhanka galmudug ayaa sheegay in dhalinta gobolka ay door muhiima ka ciyaareen isdhexgalka bulshada gobolka wada degan maanta waxaa farxad inoo ah in magaalada gaalkacyo oo idin laga ciiday labada dhani aan la kala ogeyn dadkii runta isku dhex joogaan taasi waxay qayb ka tahay nabadda waxaan leeyahay nabadda aan xajisano ilahayna hanoosi siyaadiyo hambalyo hambalyo hambalyo waa mahadsantahay dhammaanteed guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland axmed muuse nuur ayaa shacabka gobolka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan maamulkiisa oo dhowaan madaxweyne dani uu magacaabay waxaan rabaa inaad ii soo ducaysaan aniga iyo saaxiibadayda la wada magacaabay inaad khayr naga filataan oo naga rajaysaan wax fiican baa qofka laga maraystaa annagana niyadda wax wanaagsan baa nagaga jira bilashada bisha shawaal oo dunida muslimka ay u tahay maalintii koowaad ee ciidulfidriga ayaa dadka islaamka ah ee soo gutay acmaasha ramadaanka waxa uu alla ku waajib yeelay caawinta dadka danyarta ah waxaana magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka socday qaybinta sakaatulfidriga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhinaca kalena magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa ka mida meelaha maanta dadku ay u dabaaldegeen xuska maalinta ciidulfidriga maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ayaa hal maroo keliya saaka aroortii u wada dareeray masaajida waaweyn ee salaada ciidda lagu ogo inta badan muslimiinta ayaa waxay ahaayeen kuwa hal maroo keliya ciidda saaka u wada dareeray mana jirin khilaafaad dhanka muslimiinta dalkani kenya guud ahaan ka dhexeeya walow qaadiga ugu weyne dalkani kenya uu sheegay in maalinta birita ay tahay maalinta ciidda ee dalkani kenya si rasmiga looga ceeli doono balse wareegtada rasmiga dowladda dhexe ka soo baxday ayaa tusinaysa in ay tahay maanta maalin fasaxah guud ahaan masiixiyiinta iyo muslimiinta dalkani kenya ku nool leh ay shaqooyinkaysan aadaynin inta badan garoomada waaweyn ee salaada lagu tukado siyaasiyiinta gobolkan ayaa khudbado kala duwan ka soo jeediyo mudane cali binu qoran oo ka hadlayay garoonka jenaraal maxamuudna waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkan haatan nabadgelyo buuxda ay ka jirto insha allah waxaan ku dadaali inta anin meeshan aan joogo khilaaf dhexdeena inuu marin inaanan isdilin inaan walaalnimada aana meel kaga dhicin oo aan mid aan noqon waana mid aan ku guulin karin dhanka kale siyaasiyiinta gobolkan oo cabsi fara badan laga qabay in xilligan hadalla isdhaafdhaaf ay iska dhaafsadaan masaajida waaweyn ee gobolka lagu tukado ayaa mudanaha laga soo doorta degmada dhadhaa mudane maxamed cabdi faarax abo ahna hogaamiyaha labaad ee maamulka gaarisa county ayaa sheegay in ay jiraan kooxo qowlaysata oo ka qowlaysada biyaha xelana marinada biyaha ay u soo maraan dadka taasoo uu sheegay in dowladoodu ay isha ku hayso habeen hore saddex ruux baa la qabtay ayagoo mooto sitaan nimankaasoo oo dhinacan buulomadiina ilaa ay buulo riig in fara badan ka shaqaynayeen isku dayayaan in siyaasa la geliyo biyaha magaalada gaarisa taasoo dhib weyn noo keenayso oon dareensannahay haddii ay biyaha ayaga siyaasad la geliyo in gaaras lagu wada noolaan karin waayo biyihii socdana la garanayo buulo madiina maalwalba waa biyola-aan baa laleeyahy buulo xagar waa biyola-aan baa laleeyahy biyihiina way jiraan baa laleeyahy warkii waa la fahm wey marka waxaa la dareemay biyahan ayaga in la siyaasadeeyey dadkii siyaasadeeyna ee joogaan gaaris dad mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kol dhowna waa la fashir insha allah hadday arrinta ayada ay ka bixi waayaan madaxweynaha qaranka dalkani kenya horaan ku dhawaaqay in masiixiyiinta iyo muslimiinta maanta ay noqon doonaan maalin si wada jir ay u ciidaan galayna masaajidka ugu weyn dalkani kenya jamiica moska magaalada nairobi dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ayaa sheegay inna dowladdiisu ay ka shaqayn doonto isdhexgalka iyo horumarka bulshada masiixiyiinta iyo muslimiintuna ay noqon doonaan kuwa hal dal oo keliya leh dal keliyana wada ilaalsan doono danaha dalkuna ay ka horeeyaan diimaha dadku ay kala haystaan maxamed faarax shire v o a garissa